taliska qaybta booliiska ee dowladda jubbaland waxay soo bandhigaysaa gabdho aad u tiro badan oo u abaabulan qabiil oo isticmaalayay si khaldan loo isticmaalayay barta tigtogga loo yaqaano gabdhahaasoo ka shaqaynayay in maalmihii dambe ay isu abaabulaan qabiil qabiil iyo qoysqoys iyagoo isticmaalayo tigtogga iskuna ballansaday barta tigtogga waxaa ilaahay mahadisa maxkamadda ayaa la horgeynayaa waxaan fariin u dirayaa in waalidka carruurta dhalay ay la socdaan carruurtooda ama dhaqdhaqaaqa carruurta ayadoo laga taxadarayo carruurta inaysan la imaanin faldembiyeedyo si aynan ugu biirin dhaqanxumada tigtogga laga wado